iyadoo xalay magaalada muqdisho lagu dilay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee soo xulay xubnaha baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ka mid aha ergadii ansixinta dastuurka ayaa maanta warar soo baxaya ay qayladhaan ka muujinayaan hogaanka dhaqanka ee kale iyaguna ansixiya dastuurka joogistooda magaalada muqdisho iyo ammaankooda kuwaasoo sheegay inay soo wajahday xaalado amni darro odayaasha dhaqanka iyo xubnihii kale ansixiya dastuurka ayaa loo jeediyey hanjabaado ku saabsan in la qarijin doono waa kan wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintan goordhoweyto nooga soo diray magaalada muqdisho qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee tiradoodu gaarayso boqol soddon iyo shanta ee iyagu horay u soo xulay xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa xilligan ka cadanaya ammaan darri la soo gudboonaatay iyo handadaad joogto ah oo ay la kulmayaan inta badan odayaashan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey cabsida la soo daristay wakhtigan taasoo ay sheegeen inay ku muteysteen dayacnaan ay la kulmeen malaaq cali cabdiraxmaan shiino oo ugu horreyn ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa ka warbixiyey xaaladaha adag ee iminka soo wajahay xubno ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaa dhacday markii maaragtay dastuurkii la ansixiyey odayaashu ay soo xuleen siddeed boqol shan iyo labaatan erga ah dastuurkii la ansixiyey xildhibaano laba boqol iyo mataqaana toddobaatan iyo shan ee maaragtay lasoo xulay la dhaariyey ayunkina guddoomiyihii baarlamaanka ay doorteen baarlamaankiina mataqaana hadda markaa kadib madaxweynihii ay doorteen waxaa dhacday walaxaan la filayn ayaa meesha ka soo baxay waxaa meesha ka soo baxay odayaashii in bartaa lagaga dhaqaaqay id dan ka galaysa aysan jirin ee afar iyo labaatan saa hinjabaado joogta ee lagu hayo teleefoonada lagu handadaayo ayaa dhacday kuwii ka tagay xamar gobollada aadayna ciddan ka gashay ee maankooda sugaysa ma jirto ayunkana geelaha hoostooda habeenkii u hooyadaan kuwii xamar joogayna waa kuwa la ugaarsanaayo dowladdaaan dan ihaajaba ka galayna wey sidaa darteed dowladda waxaan u sheegaynaa wixii aan filaynay mis wixii aan xaq u lahayni ma ahayn waxaa maanta socdo wax la qaadan karana ma aha wax lagu wada shaqayn karana ma aha annaga keliya waxaan ka xishoonaynay maaragtay dowladdii aan shalay soo dhisnay urdunka ah inaan durbaba dhaliilno ayaan ka xishoonaynay mar haddii xaaladdu sidaas ay tahay xishoodkii waa layskala baxay haddii maalin walba wiil yar uu teleefon kugu handadaayo ee maankaaga waxa sugaaya aysan jirin sidoo kale malaaq maxamed yacquub deerow ayaa qeexay in odayaasha dhaqanku ay u soo dhabar adeegeen sidii ay ku dhismi lahayd dowladda iminka jirta waxaana uu xusay in markii ay dowladdu dhisantay halkii laga tixgelin lahaa odayaasha loogu bedelay in la dayaco ammaankooduna uu halis galo waxaa jirtaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxay u dhabar adeegeen inay soo dhisaan dowladdoodii ayagoo wax dhaqaale a lagu siinaynin ayagoo islahaa bal arrintaani amni darrada iyo maamul la'aanta administration la'aanta inay ka baxdaan ay islahaayeen ayay muddo toddoba bilood meeshaan u fadhiyeen muqdisho xukuumaddii waa dhisnay dowladdii kumeelgaarka ayti meesha waa ka baxday dowlad soomaaliyeed oo rasmi ah ayaa meesha laga dhisay waxaan islahaynay abaalgudkeeda aad heli doontaan ma aanan helin abaalgudkii waxaana looga beddelay in aan dayacnaano oo nagala tago xanjo oo laga dhammaystay dhiinka camal inay naloo tufo oo meel cidli ana looga dhaqaaqo sidaasna waxay dhahalsiisay in maanta la dilo odayaashii dhaqanka kuwooda waxku-oolka ahaa shalay ku bilaabatay marka dhibaatooyinka maanta taagan wax la sheegi karo oo loo dulqaadan karo amba lasoo koobi karo ma ah amba midii keliya lagu soo koobi karo ma ah maanta waxay taagan yihiin in ayaga la ugaarsado kii shalay xildhibaan rabay xildhibaanka waaye iska waayey meesha kii iimaanka lahaa mooyaane kan iimaan la-aawaha ah odayaasha inay maalin walba usoo hanjabaan oo ay ay handadaad ku sameeyaan kuwa kale awalba la ogaayeen al-shabaabna maalin walbaba inay u soo hanjabaan oo maantaba ugu dambaysay odaygii la dilay ay sheegteen dhibaatada iyo walwalka dhinaca nabadgelyo la-aanta ay odayaasha dhaqanku tirsanayaan ayaa waxaa si kooban uga hadlay malaaq axmed aadan oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee maanta shirka jaraa'id muqdisho ku qabtay dhibaatada odayaasha qabaan waxaa ka mid a markuu ugu horreyso odayaasha waa dayacayeen waxay ku dacayeen xagga yacni dhimaata nabadgelyada awgedeed nabadgelyadaasoo ka mid ah ayagoo guryahooda aanan tegin karin cabsi daraaddeed ilmahooda meel alle meeshay joogaan ama baahi qabaan kii jiran kii fiyow aan kala ogaan karin taasna waxay ku kallifta ay ka keentay xulashadii oo ayaga u dhabar adeegeen dowladda soomaaliyeed ama baarlamaanka ee dowladda ay dhisteen intaasaa adeer ugu xun dhibaatada ay ku hayso taleefon waad nala soo diraa afar iyo labaatankasaa maalintii ugu horreysay odaya dhaqmeedka laisugu keenayo iskool boliisiya taleefonadii lagu bilaaway ilaa yowmil haadaa wakhtigan haadir hadda ah misdyaal aa la soo dila oo xandad ah meeshaad marays waa ku arkaa meeshaad taagantun waa ku arkaa insha allah waxaanu laleeyahay madaxaad anaa goyna iyo adaa qabriga saanuna ayaa leeyihiin afar iyo labaatanka teleefanada lagu a oo misad loo soo dira alidayaasha taasaa ugu daran horta dhibaatada ay ku hayso shirka jaraa'id ee odayaasha dhaqanka ayaa ku soo beegmaya xilli fiidnimadii xalay magaalada muqdisho lagu dilay malaaq isaaq ibraahim xasan oo ka mid a odayaashii soo xulay xildhibaanada baarlamanka soomaaliya kaasoo dilkiisana ay sheegteen inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho